aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqasheen in ka badan siddeetan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax aada u culus oo saaka ka dhacay isgoyska x control afgooye ee magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu dhex qarxiyey bar control oo aada u mashquul badan oo xilligaasi ay ku sugnaayeen gaadiid fara badan oo sida dad shacabaa wariyaha v o eda muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa faahfaahinta qaraxaasi kasoo dirtay halkaasi khasaare fara badan oo dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa ka dhashay qaraxii saakay ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee dhanka koofureed ee magaalada muqdisho kadib markii baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa lala beegsaday goob canshuurta ay ku qaadaan ciidamada baliiska soomaaliya dadka dhintay intooda badan ayaa la sheegay inay ahaayeen arday u socotay jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada iyo dad kale oo rayid ah oo la socday gaadiidka dadweynaha oo maraya halka uu qaraxu ka dhacay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday musiibadii halkaasi ka dhacda ayaa v o a ugu waramay wixii dhacay inna lillahi wa inna ilaa raajicuun inta dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantan allah caafiyo meeshan masiibaha ka dhacday saaka ani waxaan ka imid ceelasha marka ceelasha markaan ka imid jegboynta markaan ku soo degay iyo qarax horuu ka dhacay marka ani gaarigii soo socday waa u jeeda laakiin gaari kale oo turkiyadu wadsatay aa lagu dhuftay gaariga marka labada turki meeshaan ka soo dhex baxeen iyagoo meyd ah way ku dhinteen laakiin dadka kale xisaab ma laha meesha jaamay ahayd arday jaamacaddan oo muqdisho aad ugu baaba'ay saddex hoome ee waxba kama badbaadin buugaagtooda waxood intay buuxaan qaaraan wawacnay adiga weli la hadda buugaagtooda waa kuwan qaarna waa wawacnay darna waa weynay marka dadka qaarkii waa la aqoon waayey way kala gogo'een meydka aan ragay toddobaatamey waay meydka dada hadda weli hadda inta ku laba hadda inta ku jirtee dhaawaca xisaab ma leh markiiba waa la guray afartan iyo lixdan meelahaas waay adi meesha masiiba ka dhacday ilaahay waxaan ka baryaynaa inu kuwii dhinteen allah u naxariisto kuwii dhaawacmaan allah caafiyo insha allah meeshaan wax ballaarhan baa ka dhacay waxa weeye waa cuquubadaas ayaa dhacday waxaas ad arkaysaan ummaddana waxa weeye laysma yaqaan waxa waa meesha waa dad xitaa wax iska daaya ciyaal baa ku dhammaaday shaqo nimanka ardadaha jaamiciyiintan waa ku jiraan halkaana ku dhammaaday meeshaan waxaan arkay laba iyo toban qof oo bidaysa bal wax kale saasay u bidahaye qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay hilbahooda turkigu halkaasuu galay waa meeshaas meeshuu gala turkigu laba nin bay ahaayeen habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyey markaan soo nimidna meeshaan ardadii markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyey miyirkii o dhan baa iga tegey iyo maskaxdii meeshaana cuqubaa ka dhacdaaba wax la yaab laha dhacay waa waxaa weeye dadku toddobaatan kama yaran waa dadka dhintay dhaawacu wuxuu ahaa afar iyo soddon muuqaalo murugo iyo argagax leh ayaa ka muuqday goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana meydadka ku dhowaad shan iyo toban ruux la dhigay wadada dhinaceeda kuwaas oo jirkooda aada u gogo-ay sidoo kale dhiig fara badan ayaa dhulka warnaa waxaana goobta ka muuqday burbur xoogan gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filash oo ay weheliyaan saraakiisha amniga oo tagay goobta ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in qaraxa uu geystay gaari kuwa xamuulka qaada islamarkaana uu khasaaruhu badan yahay waxaa ka dhacay ex control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonnaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyada dugsiyadaha iyo jaamacadaha nambar weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda banaadir innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan gawaarida gurmadka degdega ayaa goobta gaaray kuwaasoo daabulay dhaawacyada iyo khasaaraha ka dhashay qaraxa agaasimaha isbitaalka madiine doctor maxamed yuusuf ayaa sheegay saddexiyo toddobaatan meydad lasoo gaarsiiyey isbitaalka madiine oo keliya sidoo kalena dhaawacyada isbitaalka la keenay ay gaarayaan laba iyo konton ruux maanta waxay ahayd maalin aada u culus oo aada yani u xanuun badan dhaawacyo fara badan oo ay sababeen qarax ka dhacay magaalada waxaana loo keenay ilaa konton iyo labo qof oo dhaawaca waxaana loo keenay oo kaleeto toddobaatan iyo saddex meyd oo iyagoo meydana loo keenay isbitaalka mulo kugu keenay khasaaraha marka waa ujeediin intuu la egyahay bukaanadii qaliimadii iyo caafimaadkay u baahnayeen waa u wada sameynay qaarna guryahoodan u celino dhaawacooda aada u fududaay qaarna qaybahan kala seexinay say u kala daran yihiin qaybaha xaaladda degdegta iyo qaybaha kale u kala qaybinay laakiin nasiib waxaa ah bukaanada maanta isbitaalka jiifo inay kulligood yihiin bukaano oo aan si buuxda u daaweyn karno oo aan rajaynayno baryahanayto caafimaadkooda inaan meel saarno ilaahay hadduu nagu kaalmeeyo dhaawacyada waa dhaawacyo ilaahay mahaddiis ay yihiin dhaawacyo aan ka adagnahay oo aan rajaynayno baryahanaytood ilaahay hadduu garab nagu siiyo caafimaadkooda si buuxda inaan usoo celino kasakow isbitaalka madiino waxaa jira isbitaallo kale oo la geeyey dhaawacyo iyo dhimasho iyadoo laga yaabo in khasaaraha uu aada ugu badnaan karo inta la ogyahay goobta uu qaruuxu ka dhacay ayaa ahayd meel aada u mashquul badan oo ay maraan gawaarida ka baxda muqdisho iyo kuwa ka yimaada afgooye islamarkaana lagu hubiyo gaadiidka qeybihiisa kala duwan ee soo gelaya magaalada qaarkood ayaa goobta ku basbeelay iyadoo qaraxu uu saameeyey sidoo kale isgoyska ex control goobihii ganacsiga iyo guryihii ku yiilay safaaradda turkiga ee muqdisho ayaa dhankeeda sheegtay in laba muwaadin oo u dhashay wadankaasi ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay weerarka kuwaas oo la rumaysan yahay in ay howlo dhismo ka wadeen wadada xidhiirisa muqdisho iyo afgooye mas-uuliyiinta dowladda ayaa si wada jir ah u cambaareeyay weerarka si kastoo ay ahaato tirada dadkii ku dhintay qaraxii saakay ayaa ku dhow boqol ruux halka dhaawacuna oo intaa ka badan yahay ma jiro ilaa iyo hadda tirakoob rasmi ah oo kasoo baxay dhinaca laamaha amniga oo la xiriira weerarkan sidoo kalena ma jiro ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadiisa seynaab abukar maxamed v o a muqdisho